معك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax isniinna taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo maleeshiyaadka jabhadda faano ee amxaarada ah ayaa la wareegay magaalo istaraatiiji ah xilli dagaallo culus ay ka soconayaan waqooyiga dalka ethoobiya boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka faa'iidaystay gurmad uu gaarsiiyey guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab ka kacay suuqa magaalada wajeer oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga silibiyadda kenya sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa eedeen kulul u jeediyey waxay murtadiintu ugu yeedhaan xeer ilaaliyaha guud xilli dhanka kale uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan cadowga allah wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmadyo kala duwan gaarsiiyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran maleeshiyaadka jabhadda faano ee amxaarada ayaa la wareegay magaalo istaraatiiji ah xilli dagaallo culus ay ka soconayaan waqooyiga dalka ethoobiya faahfaahinta warbixintan waa kan ilyaas cabdulaahi waddanka itoobiya waxaa weli ka soconaya dagaalada laayaanka ah kuwaas oo u dhexeeya xukuumadda xabashida iyo maleeshiyaadka mucaaradka ah wararka ka imanaya ismaamulka amxara ayaa sheegaya in dagaallo saacado badan qaatay kadib maleeshiyaadkooda ay la wareegeen gacankuhaynta degmada wareeta ee ku taalla gobolka gondor waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada xabashada itoobiya ay dib uga gurteen magaalada kadib dagaallo qaraar oo saacado badan qaatay oo halkaasi ka socday dhinaca kale wararka soo baxaya ayaa sheegaya in xukuumadda abiy axmed ay turkiga la gashay heshiis ay ku soo iibsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska loo yaqaano mas-uuliyiin itoobiyaan ah oo booqasho ku tegay dalka turkiga ayaa shirkadda difaaca turkiga u gudbiyey dalabkooda ah in laga iibiyo diyaaradaha kale ah akinsi iyo t b two tallaabadan ayaa imaanaysa xilli xiisado colaadeed ay ka dhex jiraan waddamada eritereya iyo etoobiya islamarkaana ay hay-adaha u dooda waxay gaalada ugu yeeraan xuquuqul insaanka ay xukuumadda adis ababa ku eedeeyeen in diyaaradahooda daroniska ay xasuuqyo waaweyn u geysanayaan dadka ku nool gobolka amxara boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka faa'iidaystay gurmad uu gaarsiiyey guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdulqaadir rabbaani gurmadkan oo ka koobnaa marakaneecooyin iyo bacaha lagaga onkorto roobabka ayaa guddiga gurmadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu gaarsiiyey ku dhowaad boqol qoys oo ku nool tuulada gubay ee looga arrimiyo magaalada buurdhuxulle degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool dadkan gurmadka loo fidiyey ayaa kasoo barakacay guryahooda oo ay daadadka roobka ugu soo galeen iyagoo u hayaamay goobaha ay kaga badbaadi karaan fatahaadaha ee dhulalka bannaanada ah qaar ka mid a dadweynihii la gaarsiiyey agabkaas gurmadka ah oo la hadlay warbaahinta al andalus ayaa ka mahad celiyey gargaarkan ay walaalahooda mujaahidiinta ka heleen maayman maalan reer deegaanka reer gubey erna ilaahay mashii jira roobab oo mandharka miila gubeyta barakaa biyaha daadad anay galeen badarka baaba-ay ilaahay mashe masgeedii roogdina biyo dumiyeen ilaahay guur baslehan barak ani walaayada islaamka boqool muslimiinta miila gargaar shandaro oo meel balaase roobka laku sheero ya miilin lanooku horsheeni ilaahay maasha jir waay kale ilaahay hanin ku qaadon hatu kubaadi ku sugaan alxamdulilah deegaanka gube ana maragna biyaan na fesaadi bakaaro iyo beero iyo kastaba maragna biyada ku fesaadi lamaadinilin shalboodi alxamdulilah ilaahay mahadle maragna wadaayada bakool meenka mahadnagaana intay derbaal ee onay nin gargaalnin soo baday derbaal ee onay sanseernin shanti alxamdulilah ilaahay anka mahadayn yoona ilaahay ajarha ku sii waxay ku gahi lamaadin ilan ku shalgahi alxamdulilah geek may farhad nin aha intii sanseeri onay intay qaadadahayna alxamdulilah dadka gaajiyo waxaasa galay bakaaro eber beer saas alxamdulilah reeda wilayada bakool saasa anka mahadnagaan insha allah kor allah madiineedan aliiaree gubee ka sugnayni man dhararahanobii bakaar iyo adduunyo dhatiyo aragday dhiba ka dhii deegaanka ilaahay rahmaanka ena siina gubeehayti hatan aragday biyohan muto dhomba nabag aragahaayango ilaahay mahalehtanna intay ilaahay wiinow rahmaanka man dhar ilaahay un walma ka tiri korna ilaahay mahad ii shukrula deegaanka aragday dhibkaas noo ka dhii hatana ilaahay mahad sidiis nanin gargaari lankinin gargaari ilaahay ma adiis ang mahadiina yaa ilaahay ilaahay anka mahadayna iyo anti unuuna ninka gargaarina anka do-ayna iyo iyo rabna wee ku guuri gubayu anta roogna buur baslugu waxa ku qahi gubay waxa ku qahi bakaar ma ka haysata misga ma ka haysata beer ma ka haysata ini ilaahay rahmaanka inaneen gargaar horta taas amba waaba haneen daama haneen bilaawatiba adamaynanaysay sinsiyeer ilaahay mahadii shugrile derbaal
wilaayada islaamiga ah ee bakool waxa ay ka mid tahay wilaayaadka ay ka jiraan daadadka ka dhashay roobabka mahiigaanka ah ee ka da-aya soomaaliya sidaas oo ay tahayna in badan oo ka mida wilaayada waxa uu allah ka nabadgeliyey musiibooyinka daadadka socda hawshan gurmadka ah ee guddiga gurmadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab u fidiyeen dadkan ku dhaqan tuulada gubay ayaa kusoo beegmaysa iyadoo guddiga gurmadka uu adeegyo gargaar ah ka wado wilaayaadka qaarkood oo ay saameeyeen daadadka ka dhashay xilli roobaadka dayrta faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dabka kacay suuqa magaalada wajeer oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya abuushayba ayaa inoo haya warbixintan dab xogan oo khasaare geystay ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ka kacay suuqa magaalada wajeer ee dhulka n f d wararka ayaa sheegaya in dabkan uu socday in muddo ah waxaana ku khasaaray hanti malaayiin doolar ah maamulka dabadhiilifka ah ee dowladda kenya ugu magacaaban magaalada wajeer ayaa iska diiday inay u gurmadaan dadka hantidooda ku basbeeshay dabkaasi taasoo aan la micnay karin sababta rasmiga ee ka dambaysa dadka hantida meesha ka gubataan ku jiraa shalay ilaahana siiyey maantana waxaa waaye waa ilaahana qaaday waan ku qanacsannahay alxamdulilah wax dhib ma jiro waxaa waaye laakiin dhibkii weyn na soo gaaray waxay ka mid tahay maamulka iyo dowladda waxna soo gurmada ma laha debkan afar saac ee bar habeenimo uu bilowday intuu u dhexle meelaan wicin ma laha county aan wacnay madaxda debdemiska ku qaabilsan aan wacnay meelaan wicin ma laha teleefoonada waa dansiin dadka shaqaalaha qaarkood teleefon waxay dhaheen anaga meesha amar ina la siimo anaga waxba ma qaban karna saasay u jirtaa oo lacagtii igu jirta meesha qiyaasteeda waxaa waa afartan milyan oo lacag kenya ah countiga nala degan dukaamadan dukaamo la yaqaanay ahaayeen suuqa bartamihiisii caawa maarta waxaa ka dhacay magaalada wajeer musiibo aad iyo aad u weyn dab ayaa ka kacay maarata suuqa suuq majinga meesha maarata area il magaala ilaa haddana maarata wax dabdabis oo maarata loo soo baxay ma laha aniga khaas ahaan aan kula hadlayo maarata waxaan wacay gabana waan wacay waxaa kaloo wacay maarata nig municipality maarata u weyn waan wacay mid kaloo maarata emergency maarata waan wacay kulligoo telefoonada naguma qaban waxaa nasiib darre eh maanta cawada la joogo intaasoo milyamaad ee maarata ay ku khasaareen maarata magaalada wajar ee marka kuwaad ay ahayd ee markii labaad hadda ay tahay oo maarata wax badamaysa ilaa hadda aani maarin waxaa waaye maarata waa nasiib darro aad iyo aad u maarata weyn dabkan wuxuu bilowday ugu yaraan maarata afar sac iyo baruu bilowday ilaa hadda la joogo maarata saddeed sac maarata u dhowda taqriiban wuu socda marka waxaa khasaaraha ku gaar haddii maanta la qiyaasa la dhahana waa intaasoo milyan boqolaal milyan maarata ayaa ku khasaaraysa ummadda wajeer maarata wax u maqan ma lahan dabdamisu maarata biila'aan waay ti yaalla inay gatay hataa lama oga sawirkanmida businesska waa suuq mujinga meesha hadda guban haysa walaalayaal waad u jeedaan magaalada guban haysa saxariifta meeshaan ka taalla ilfimada halka ka taalla waad arka haysaan
waad arkaysiin dadkii hore intay ku baxan gaari dabdamish u imaadina male ilaa hadda waxaan sugaynaa dabtan wuxuu bilowda umalayna afar sac afar sac dhahan dadkan saan waayo hoolihii dadkan intay ku baxeen gaari dabdamis ma lahan meeshaan aan joogna waa la dhammaaday wax nool male dabkiaa murug naga sii waxaan tii oo laleeyahay male dawlad ma haysanna ma aragtaha accountigaanayta waxaas dabdamis ma qaba wax dabka noo damiyaan lena waa lagu hanto beelaha hadday dawlad ay jirto dawladda oon dadka caawinayno maxaa waaye dadkiin doorana aawin awalaaba dadka duurka asku dhammaanahaya haddana dadkii magaaladii oo ninkii muslim wax siinaya ama ma aragtaha masaakiin duurku dhammaanaysa wax siinaya hadda waa laisku darfmay meesha sarkaali nooma jooga dawlad ma haysanee wixiin dooranina markay doorasho la gaar unbay noo imaanaya ma waxay naga war qabaan ma lehe noo imaadi oo gaari ee ma jiro kaantiga maxaas wax u qabin maxaa ku dhacay maxaa nagu daari maxaa saa nool yeela aa wixii saa nool yeela ha la sheega dadkiin doorana aabi dadkiin doorana aabi hal had mijeer dadaan dooranaa laamey ma qabno hadda dadkii gaajaa loo dhammaanahaya haddana dabaaba nooga darsamee silacaan aan maxaa waaye dabkan xooggan ee ka kacayd magaalada wajir islamarkaana khasaar baaxad leh oo uu ka soo gaaray ganacsato aad u fara badan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli habeen hore magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamarweyne suuq ku yaalla dab xooggan oo ka kacay taas oo keentay iyaduna in malaayiin hanti ah ay ku basbeeshay islamarkaana dad aad u tiro badan ay fuqaro ku noqdeen sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa eedeyn kulul u jeediyey waxay murtadiintu ugu yeeraan xeer ilaaliyaha guud xilli dhanka kale uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan cadowga allaah xaaris cabdulqaadir ayaa inoo haya warbixintan murtad cabdinuur maxamed axmed oo hore usoo noqday agaasimaha madaxtooyada kooxdirdada soomaaliya ayaa eedeyn kulul u jeediyey hanti dhowrka kooxdirdada oo uu ku tilmaamay mid dadka ku baadi jiray magaalada muqdisho xilli uu wareysiinayay mid ka mid a warbaahinta haddaba waa kan murtadkan oo ka hadlaya arrimahaasi
loo baahnay in qof loo dhiibana wiil weriye ah oo idaacad afar maxamed ku dhexaysa oo aan weligii hantidhoon ka shaqaynin oo aan weligii meel dhaqaale looga shaqaynaa arkin inaad intaan u dhiibta dhahda goofi soo xir qofkii shalay idaacadda dadka ku baadaya haddana aqoonta shaqada loo dhiiba aan lahayn maalin hore waxaan arkin nin mas-uul ah oo mas-uul sare ah oo dowladaha taakule ee soomaaliya ka mid ah waxaa ku yidhi lacagtii dowladda aad ku kabaysan caama goosateen wuxuu yidhi waxaan u goosannay hadal haddaan soomaalida kugu turjumo u dhigma dowladdii dhawaan hilibku rarata anaga dowladda lacagtaan siina xisaabaan uga baahannahay xafiiska la xisaabta bilaaga mid aqoonteeda leh lama geynin sidan isi ka daran ayay xubnaha murtadiinta ee kooxda uu hogaamiyo xasan gurguurte isku weeraraan iyagoo isku eedeynaya arrimo kala duwan oo liita iyo kuwo ku saabsan qorshayaasha gaalada laga soo guuriyey ee lagu dhibaateynayo dadka muslimiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiinna oo ka soo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed iyadoo maalmihii lasoo dhaafay wilaayaadka islaamigaha ay martigeliyeen qulqulka askarta taa'ibiinta ee kasoo baxaya sufuufta gaalada ayaa mar kale wilaayada hiiraan waxa ay soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo kasoo baxay safka cadowga allaah askartan taa'ibiinta oo gaaraya ilaa lix askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa lagu soo bandhigay degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan qaar ka mid ah askartan taa'ibiinta waxa ay qayb ka ahaayeen maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalalka itoobiya iyo yuganda waxayna ugu dambeyn kasoo firxadeen furimaha dagaalka wilaayada galgaduud kadib markii saaxiibadooda ashhadalla dirirkaha ay seefta mujaahidiintu la tagtay askartan taa'ibiinta ayaa markii towbada loo qabtay kadib waraysi gaar ah siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoona ka sheekeeyey sababta ay markii hore ugu biireen murtadiinta iyo dhibaatooyinka ay kala soo kulmeen iyagoona ugu dambeyn baaq towbadkeen ah u diray haraadiga maleeshiyaadka oo gaaladu ay ku shaqaysato axmed aadan maxamuud aadan beraweyne qaraaga hiiraan go-aan waxaaniyo dhalinyar badana iska raacnay inaan gaalada sii raacna aan sii go-aansan marka waa baxnay xamara naligey etoobiya naligey saddex bilood ayaa meesha tababaran kusoo qaadan niminoo gaaladan tababare imaaraadkana macnaha anaga nagu timaasidaad shaqsahaan ciida imaaraadka ahayn waana nala soo dejiyey waxaa nala keenay xeer maslaxa naligey laba bilood ka amlaan joogo kabacdi qoryaha noola qeyb waa nala qaada marka xeel dheera naligey magadabaad calaa kulli xaal uto ururkan kamid ala qaaday cawsweyn naligey xeel dheer marka kabaxayna ciidanka cawsweyn markaas soo jabay oo meesha soo kala haadeen anaga ceeldheer aan kasoo tagnay ceeldheer sababta usoo baxan waxay ahayd ciidankii oo barkii naga jiriyo isku haleynin oo furunta joogayaa soo jabay ceeldheer dhawaan uu soo baxay lugma uu soo baxay waa badneen konta qof camal aheynay dhawaan kusoo baxay intaan usoo dhaweynayn muqukuri maan kusoo dhawnaaday baabuur aad naga hormaaday xasan maamul hube waxaan kasoo jeedaa meel yirahda kalgubadle waxay ku taallaa deegaan buulburto hoosteeda askarnada anigoo iska tacbanaya dhul qotata isku hoobjan kafeegeyda beeraheyda iska joogaa leeyara lacag baa jirta imaad waxaa i dhahay nin la dhahaa cumarsanay buulburto naftigeedaan ba joogay basaas marka uu leeyahay waxaan iri meeshan day wax ka jiraan balaamaan ba soo fiiriya waan ku tagay adiga muddo todoba bir camal meelahaasaan joogna kadib alasiya anana baxyo garoonka waxaan ana aadiyey oo liyiraa dabi iyo dhagax liyiraada anana aadiyey waxuu ku yaallaa bariga ku yaal dhanka bariga buulburto kadib dayaaraba meesha naga saaray waxaan unageey xarmaslax meel la dhah baan unaga daadiyey maslaxadiya sidan u joognaya aabow yaabne waxaan dhahnay inkaarkan meesha iskaaga yimid maba sheegi kariin maxaan iska cunayn adiga cambuulilan iska cunayn le jiifkana ayadana waxaaba nugu kaa gacdaba bahlay injir dheheenaaba nugu kaa gacdaba magacayga maxamed cismaan cali cabdiyaa la yidhaahdaa degmada afgoy aan ku dhashay beledweyne aan ka raacay nimankan haddii aan raacay waa laygu qalday lacag fara badanaa lii sheegay waa baxay etoobiya leegey dirdhawo meel la yidhaahdo saddex bilood lix iyo toban maalmoodaan joogay waa lii soo xira muqdishoa liigu soo celiyey saddex bilood xero maslax meel la yidhaahdaa leegey waxaa lii keenay meel la yidhaahdo maxaaso gobolka hiiraan eh hiiraan toddoba maalmood aan joogna maxaaso dadka ciidanimada raba waxaan dhihi lahay howladaa dhaqaalistaan iska daayaan waxaas intii macnaha ay meeshaas ay wax ka reedan lahayn wanaagga u dhaanta iyo sharafta iyo cisiga ay ku noolaan lahayn oo xornimad u haystaan aa u dhaanta dhihi lahay aniga dhallinyaradan taa'ibiinta waxay qayb ka noqonayaan maleeshiyaad fara badan oo horey ugu degmay khayaanada cadowga uu u maleego jiilka muslimiinta iyagoona allah fadligii ugu dambeyn ka towbadkeenay falkii ashhadalla diriirnimo ee horey ay ugu dhaceen ugu dambeyntiina guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmadyo kala duwan gaarsiiyey bulshada ku dhaqan deegaano hoos taga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sida warbixintan uu ku faahfaahinaya casaam carafaat guddiga gurmadka fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad iskugu jira raashiin baco iyo shandarwooyin gaarsiiyey deegaana hoos yimaada wulaayada jubbooyinka taasoo dadka ay saamaysay fatahaadaha webiga jubba iyo daadadka qaar ka mida dadkii la gaarsiiyey gurmadka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay si weyn uga faraxsan yihiin deeqdaasi la gaarsiiyey ayna ku so-aaday wakhtii aada ugu baahnaayeen waxaan ku bilaabayaa magacayga cabdulaahi isaaq anoo la iira ka imaaday towlada kurisow ka imaaday raashin ayaan u imaaday meeshan oo inoo keentay mujaahidiinta islaamka aynoo imaneen waxaan rabnaa haddii la yidhaha hadda saan waa bacooyin iyo waxbaan loo qaybinayaa shandarwo saliid bariis sonkor alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan dareemahayga haddii la yidhaha alxamdulilah maalintan nimco baan dhex taagannahay alxamdulilah oo inoo keentay mujaahida gaaladaa la ajibiyo gaalada ha la ajibiyo gaalada ha la ajibiyo ayaganoo nu duceynayaa kor allah ka dhiga ayagana nuurtaasan deegaanka kulmisaa jooga maxaa ka dhahay walaaliyiinta maxaan u keenay bariis iyo bariis iyo sokor iyo bariis iyo saliid aanay keeneen haaf bariis haaf sokor iyo laba sadaal saliid iyo bac iyo maxaa ducaa uga daraa ilaahay gaalada ha ku jebiyo iskunis kunis kulmis shanjarweyn iyo saliid iyo sokor iyo bariis maanta deegaankunjbuulfuldhaha bariid baca
dhowaan ayay ahayd markii guddiga gurmadka fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu raashin qaybin ka sameeyey degmadii calacadda ee xarunta wulaayada islaamiga gado aad buu u mahadsan yahay casaam warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid lamid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu